waxaan isleeyahay horta waa dad badan ay surprise ku noqotay ama la yaab ku noqotay dhaqanka trump laga sugayey iyo fahamkiisa bariga africa sidii waxaa laga malaysanayay waxaanan isleeyahay sababta keentay waxa weeyaan haddaad og tihiinba waad ogeydeene bishii december ee lasoo dhaafay ciidamada puntland waxa ay dagaal culus ku qaadeen daacish fariisimaheeda si aan hadda ka hor dhicinne ilaa koob iyo toban dagaalyahano ajinabiya oo weliba aan ajinabi keliya ahan afrikaan aan ahayne u badnaay carab ayaa ayaa ku dhintay hal gooba taasu marka waxay soo jiidatay indhaha adduunka iyo khatarta ay leedahay iyo waxa ka suurtagala midda kale waxaa waxaa muhiima inaydeen isla fahano daacish bariga africa ayay rabtaa inay base ka dhigato qoraallo badanna waa laga sameeyey baaritaano badanoo laga sameeyey waxay rabtaa inay xoog badan bariga africa o dhan xarunta ugu weyn africa qaybta labaadee bariga africa bariga dhexe markii laga soo tago inay inay soomaaliya noqoto africa o dhan xarunta ugu weyn marka taas oo oo runtii la dareemi karo culayska ay keeni karto iyo marinkan baabulmandab oo ah meel muhiim u ah adduunka xuutiyiinta dagaaladii hadda ay ku qaadeen dagaalkii ka socday kaza saamaynta ay ku yeelatay marinkaas ayaa la og yahay marka khatarta ay la ekaan karto haddii daacish meeshaas ay ku xoogaysanto saamaynta ay ku yeelan karta gacankaas marka waxaan isleeyahay waqti sax ay timid marka waxaad ka warantaa yaa la beegsaday ayay kula tahay doqayntii ka dhacday buuraha puntland bari
ciidamada ciidamada puntland oo dagaalka kula jiro oo asbuucyo badan dagaalkaanu socday runtii xogo badanna way daba socdeen oo waa la daba waa arrintan marka waxaa la beegsanaya waxay ahaayeen shakhsiyaad ajinabiyahoo badan ayaa kusoo biiray oo niman caraba equally sidoo kale nimankan ajaanibta barnaamijkan ka sameeyaa jira hadda ka hor oo ah ajaanibtan laftoodu maxay tahay sababta ay laba iyo toban oo koo iyo toban ajinabi hal meelo ugu wada dhinteen meesha boqol iyo laba boqol laguma dilin waxa ugu badnaa ku dhinta waxay ajaanibta marka macnaha wuxuu ahay daacish adduunkay fariin u diraysay ooy leedahay waxaa ka dagaalamaya soomaaliya iyo bariga africa ma ahan soomaali iyo afrikaan keliya waa daacish international marka fariintaasna internationalkana way gaartay daacishna fariintaas way dirsatay marka arrintan waa arrin aan isleeyahay waxay indhaha adduunkana kusoo jeedi joogtaa kartarteedana ay muujinaysaa waxa ka soo socda bariga africa iyo waxa suurtagalka ah waxaan isleeyahay maraykanku tallaabada uu qaaday waa tallaabo waqti saxa timid laakiin dowladda soomaaliya iyo dowladaha bariga africa laga raba ayagana sidaas oo kale inay u fahmaan dhinac kale waxaad ka warantaa trump waa madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka dhowaan ayuu xilka la wareegay marka duqayntan uu amray fariin noocee ah ayay diraysaa soomaaliya waxaa la aaminsanaay maadaama sanadki markii hore oo donald trump ciidamadiisa amray inay soomaaliya ka guuraan lana arki lana malaynayo inuusan dana weyn ka lahayn soomaaliya iyo uu arkaya meel dad maaragtay bannaanka danaha maraykanka ah tani waxay muujinaysaa in uu waxay iska bedeleen fahamkiisii hore ee trumpkii hore oo la yaqiinay danaha maraykankana waxaan isleeyahay bariga africa aaday usoo xoogaysanayaan in maraykanku uu soomaaliya iyo bariga africa hadday chineska noqotay hadday ruushka noqotay hadday wadamada kale hadda iiraan oo kale noqotay xoutiyiinta waxaa muuqata maraykanku inuu rabo inuu inuu joogteeyo inuu inuusan cagaha ka laaba doonin awooddiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo indhakuhayntiisa bariga africa taasay muujinaysaa weerarka oo donald trump uu amray in lala dagaalamo daacish
dhinac kale soomaaliya cabdisalaan waxay doonaysaa in ciidamada maraykanka ama ciidanka maraykanka in uu sii joogo soomaaliya marka ma kula tahay in madaxweyne donald trump uu ciidankiisa oo dalka maraykanka uu kusii hayn doono gudaha soomaaliya
waxaa muhiima horta inaan isla fahano sida haddaay sheegayey marinkan baabulmandab oo ah marin aad muhiim ugu ah adduunka waad og tahay inuu donald trump hadda panama wuxuu lahay waan qabsanayaa maadaama marin muhiim ah oo ganacsiga muhiim u ah ay ay ku taalo sidoo kalena baabulmandab waxa waaye taasay la mid tahay inkastooy ka weyn tahay waa meel aad ganacsiga muhiim u ah donald trumpna aad u fahamsan yahay ganacsiga iyo isu socodka ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga marka baabulmandab waa waa meel aad u muhiima waxaa kaloo muhiima ayada inaan isla fahmno nimankan daacish waxay adeegsanayeen daroonada la yidhaha kamakasi oo aan ku arkayna dagaalka ukraine iyo ruushka oo ah daroonada xambaara ama isqarxiyo suicide droneska ayay ayay isticmaaleen shabaabay kula dirireen ciidamada puntlandne way isku dayayaan inay isticmaalaan waana la ogyahay inay haystaan cadad badan oo ka mid a marka taas waxay soo kordhinaysaa khatarta marinkan maraakiibta mari doonta ay keeni doonto marka waxaan is leeyahay waa dagaal loo wada dhan yahay donald trump aad uu fahmi karaa ganacsiga iyo danihiisa